bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxiibyaal ha ka dhawaada warka hamiidnimo qodobada warsansan haytan walibaan ku weyna canaqumidae walgorodka iyo siyaasiyiinta baalkumida beelodago koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba iyo baal andireena mas-uulka kamitalow dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya beeladiitiyo xildhibaan ku tirsan koonfur galbeedna waliba wuxuu sheegay in isukubahi waa lunkubahi ballanqaad lang-abu waa lansuubi kaasoo ka eedinaayay in isa xilka marlamaadha ka nagri doona tartan banunug lugta oo dareeray muddo saddex usbuuc ayaa waliba laha ka gabagabaayay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelbeerka ee maamulka koonfur galbeed xildhibaana iska khilaafi habka dowladda iyo wajahayta wadahadalka maamulka somalilan canraabta baladiinan waliba iyo ku abudahayana shaqalaan wakhtigan iyo ahladaristi wararkii gadambuy dagaalo markaas kudhiiy gobolka shabeellaha hoose saas oo kale dhugeysadyaal warkaan hamiinimo ka dhugeysad doontaan iyo weliba amar markaas la duldhigtay taliska ciidanka asluubka soomaaliyeed akhbaaraadka banaanka ee dhugunsidayaal warkaan hamiinimona siinkaanin waliba ku mid ah madaweynada dalka turkiga rajab tayib ordogan weliba uusa hanjabaad horle usa anjeediyey ciidamada bashaar al asad ee dalkaas syriya
warsan media network waxay idiin soo togisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
toban sagaalka bilo lamaad sanadka labada kun iyo labaatanka hamiinimo arbaa ee uu khamiisnyaha galahay tantaas wali haayeen qodobadii warkaana hamiinimo ugu weynaayay diyaar garoobay soo faahfaahin dhugunsadayaal ka bilaabo haana kumida walgorodka iyo siyaasiyiinta beel kumida beeloodago koonfur galbeed iyo waliba iyo baaqandireyna mas-uulka kamatelow koonfur galbeed beelotitiyo kaas oo ay wasiir ku-xigeenka xanaanada waa wasiir ku-xigeenka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya siyaasiyiintan walgorodkan iyo waliba markaasa mas-uulka kiijo iyo ka eedayana inay uusan markaasa gees mari xilkii iyo doordan ama iyo markaas hay kaas oo hay inay isu markaas beelo walan gobada waano kulung markaas geeki ku qabsadeen magaalada baydhabo iyo kuga awaadayaan mas-uulkum
alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdi maanta oo ay taariikhda lahay sagaal iyo tobanka bisha labaad laba kun iyo labaatanka waxaa iskugu yimid beesha gaaljacaal degan maamulgoboleedka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada madaxda ee kumeelgaarka ee baydhabo shirkaas oo ku saabsanaa shir wada tashi ku aajaan xagga siyaasadda iyo horumarinta iyo isku xirka bulshada iyo habka dowladnimada waxaan maanta meeshaan ka soo jeediyeen waxgaradka aqoon-yahanada odayaasha siyaasiyiinta iyo haweenka shir ay ku qabteen baydhabo kaa oo ku saabsan sidii aan ummadda ka mid ahe koonfur galbeed degan
annagoo dhammaan beesha gaaljecel dhallinyarada aqoon-yahanka haweenka kulliga anagu isku duuban ninkaas walaalkeenna ah xerkii anagii dowladda waan wayne waxaan rabnaa in madaxa ugu sare maamul goboleedka koonfur galbeed
waxaan ka cabanaynaa aan rabnaa ninka ku-xigeenka cadaaladda waxaan ka tabanaynaa ciise beesha diidi obinka asiga cadaaladda ka shaqaynaya maanta cadaaladda ku tantay waxaan rabnaa aan ka codsanaynaa dowladda oo koonfur galbeed inay la taxgeliso odayaashaan waxgaradka inay taxgeliso si ugu habboon ay naga soo jawaabdaan
dhinaca kale xildhibaan ku tirsan koonfur galbeed iyo waliba wuxuu sheegay inay markaas iyo habaheen warqado markaas been abuur eh oo beesana lagu qaadahay xildhibaanadii waqtigii ka iyo dhammaaday beesadaas oo ka eedin inay markaas lan sheegahay in markale iyo reed lan doorada doonaa waana beesadaas iyo dhiibaan maxamuud cali cabdulaahi gaabshaaya faahfaahinta warkanin hay
xildhibaan madkuriin mateskin waliba uu ka mid tahay xildhibaanadii hore dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba uuse sheegay intii habakii warqada been abuure oo ka qorayin magacyada xildhibaanadii hore baarlamankii waqtishay ha dhammaaday ee koonfur galbeeda taasiidana la kala gorgortamahaya xildhibaanadii walkasho ha dhammaaday intiyo biyan beesa ayaa ku mid ata intiyo nagdan xildhibaanada dhamaad ee koonfur galbeeda atagoo sun walbada ununkodaana waa ku xildhibaanka u suguray sigaare siyaaye warbaahinta warsan ee beledka baydhaba oo mara ka horena uusa ku hadali sababtaan la hariiri warbaahinta idaacadda hortamayaan leedahay maadaama idaacaddii idaacadda oo muddo shaqeeya aate idaacadana idaacado koonfur galbeed idaacadda aan ka shaqa badaayaada ate warhamida daraso ama siino oo tama iyo warqun iyo warsandar iyo waryaadana warka macnaha yaada warkan baan eray waraada meeyasha oo walinarag waxaan gudbiyaan markoosa may loo hagaagay idaacadda iyo bulshada oo dhaba loo hagaagay ama runtaasa bay sheegtay dhibaanada hore oo wax ku soo dhamaaday haddana xildhibaanadii kabedel haddii la bedelona dawladda la shaqeeyaw haddii hatimayadaan haddii dawladda la shaqeeyaw ma jira barbaqaante barbaqaante ma hogaaligahayeen taas buga baraha bulshada liya hogaajeen haddina maydkii isbedelay walmuditada liyaaadin bedel kase aninkii uba walaasaas alusugayaa micnaadiyaa la kuwajaa mayd eray daquuma madakuufoole koobamankaa kule kase دكتور تشريح ما إلى الرأي لأن الطلاق ما إلى الرأي يقولوا كثير مش أمه أو مقبعضنا يا بلا كده لكفتيك مديك ولا لك على شيء ولا دي كفتي dhanaa kale soo hadarjeysay wadada iyo weliba ku hadalay been abuurkiisu sheegay inta xildhibaanada warqada been abuurka oo ka qoran yihiin magacyada xildhibaanada taasiiti oo la kala gorgortamahaya intiyo biyan beesa أنا وصلت لشكل أنا بيخو فيه تراضيه الغاقة معي وأنا يا أبوي هدينا وصلنا والمشكلة في هذا ما يشكل جدا عند الولد وشتم كان بيتي وشكله يا وصلت لشكل بربغانت ما جرتي بقول أفرتي الشغال حلت بان قوة جوانا ذو هورا والفوق وكده والمقدم بشل ده من ديش مكبولة دي كمان ديش كبريانا يعني هو فرسمي والبري كمبيوتر كان أفضيك المغاشة ديش المجرائي والبري ميلوك بشير مكبولة اللي سيدي لين جوانا ذو اللي سيدي على الساعة قرنتي ممكن هذه المقولة اللي أنا معناها وقتي لأن كل لا هي استكمل كثرة جدا اليوم كما اللي على قرنتي ha markuu dadka saas leh oo boqol afartii sagaalkii xildhibaan inti qoreen oo xildhibaanada ka shukaansadaayan idinga qoryiin ayu
kaas may haayay xildhibaan ku tirsanayay dowlad goboleedka koonfur galbeed oo wakhtiga kii iyo dhammaaday xildhibaanadii hore oo markaas ku hadalayay ballanqaadyo markaas lansuubi xildhibaanadii hore iyo weliba beesa uusi sheegay in wakhtigan lagu aruur yahay hanraabto ka nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weliba iyo ku awdahayaana shaqalaan wakhtigan hawo jahday bashiir cabdulaahi cusmaan yaa faahfaahinta warkan beledweynahan igu diri magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ku nool gabdho badan oo wax bartay islamarkaana aanan helin fursado shaqo kuwa oo la daala dhacaya duruufo nololeed oo aad u adag qaar ka mid ah ayaa ka warbixiyey gabdhaha ku nool gobolka hiiraan oo wax bartay ee waxaa haysta duruufo badan waxaa ka mid duruufo haysta gabdhihii ayagu juhdigii lagu bixiyey oo heer jaamacad dhameeyey xataa laga yaabaa in laga helo xataa gabdho heer mastara haddana aan helin shaqo ee ku shaqaystaan ee kuliyadii jaamacadaha kasoo barteen gabdhaha gobolka ku nool badanaa horta waxay barteen maxay ahayd kuliyad maxaa aada loogu baahan yahay in gobolkan hadda ka barnaamij leeyahay haddana ay shaqo ka helin waxaad arkaysaa gabdho kenya jira ayagoo jaamacad dhameeyey hortii haddii duruuf la dhaho yacni gabdhaha waxbartay way jiraan duruufo aad u badan oo haysta imisana waxyaabo badan ee qabsanahayn haddana ka hortaagan balse aniga ahaan waxaan ahay ardayda baratay iskuullada caqabado badan ayaa igu hortaagan yacni inaa waxbarashadeedii aan sii wato oo aan dabcan hadafka lahaan gaaro yacni waxaa jiro caqabado igu hortaagan inaan shaqaysto islamarkaas inaan aan yacni caqabadahaas ay jiraan waxyaabo tiro badan oo kaa hortaagan sidii ay ugu gudbi laheed haddana waalidkaagiina laga yaabaa inay iska danyo yihiin marka aad labiyo toban sano ama lagu soo waxbarayo ilaa galaaskii labiyo tobanaad aad ka baxday yacni waalidkii waxay isdhahayaan wuu kasoo gudbay yacni digriiga koowaad amba dhankii waxbarashada aas-aaskiidii ubadkaadan aba canigooda uu kaa kasoo gudbay waa inuu ma shaqo uu raadsadaa maadaama inuu u gudbo digriigiisa koowaad ee waxbarashada ee jaamac jaamacadda sidoo kale maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha samafalka ayay baaq u direen waxaa ugu baaqayaa inay maamul ay u simaan gabdhaha iyo wiilasha shaqada islamarkaasina haddii ay shaqo timaado inay waqtiga soo dhiyaan ayna reer hebel iyo gabadhan anaga yacni faamilkayga taayna ugu yirin ay si siman oo markaasi yacni ugu yeeraan islamarkaasi si u qabtaan gabdhaha shaqooyinka kaalmaha ugu muuqda ee waxbartay ee juhdiga tiradooda badanna waxbarashada soo geliyay taasaa maamulka iyo hay-adaha yacni ka jira gobolka ugu baaqayaa waxaa ugu baaqayaa maxay ahayd inaad anaga ka hormaysay fursado shaqo abuura waxaa jira hay-adaha qaar xataa waxaa laga yaabaa in wiilal anaga laga lito oo aqoonta anagu leenahay lahayn in xafiis soo fadhiistaan marka waxaan leenahay horta waxaa laga hay-adaha qaar hay-adaha dhan baa dhaha dowliga iyo kuwa caadiga ahba waxay aad u liidahay gabdhaha waxay dhahaan gabar aqoonta bartax laguma aamini karo
waayahay kaasneba aan dambooyey warbixin bashiir cabdulaahi cusmaan use beledweynaha nin ku diri o k ednit shaqlan waqtidan haysata hanraabta magaalada beledweyne wararka kale ku kuwayow gudo dalka kenyan waliba yo sheegahayna in al-shabaab iyo weerar iyo ku fuliyeen gudo dalka kenya wararka kukooyahay gobolka mandera ee waqooyi bari dalkaas kenya iyo waliba yo sheegahayna in weerar la fiirsaday baabuur bas eh oo geedka ku dhiyi deegaankaas wararka lukuhelahay dadka deegaanka waliba ay sheegaan in xubnaha la aaminsan yihiin iyo markaas ku tirsan yihiin al-shabaab iyo weerareen baabuurka oo iyo markaas la dareereen rakaab injeedii magaalada nairobi ee caasimadda dalkaas kenya wararka hordhaca ee markaasna diirahaya waliba ay sheegaan in isu jara khasaare nafeed oo markaas yojiisidan xubnoogii weerarka baabuurkaas baska ee qaaday baska la weerariyo waliba markaas isku leh shirkada lakamaga dhawow mooyaale raaha walina markaas use ku mid ayaa basaska iyo isticmaalayaan dadka rayidka ee markaas iniska dareerow gobolada dalkaasi kenya xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo waliba iyo dowladda federaalk ka eedeeyana inay markaas dowladda iyo wadda qaab qaldan oo ka eedan wadahadalka laweelada doonaa maamulka somalilan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo faahfaahinta warkan inhaye xildhibaano ku tirsan golo shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka shal aragti duwanaadeen sida madaweynada dowladda federaalka soomaaliya uusan wajahay maamulka somalilan si lankhaliya tabashada iyo qaban dadka ka nool deegaanada maamulka somalilan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareya iyo maalin kahor weliba uuse sheegay in somalilan siyaasadii ilashadeedii haska koobti oo laku maamulow golo fadhi ku-dirariyada aabahaato balse lanku baahanyi iniyo adduunka walla qaybsadan dhinaga kale weliba hadalkaas wasiir maareya ku jawaabay xildhibaan xuseen carab ciise oo ku tirsan golo shacabka sidoo kalena guddoomiyaha guddiga difaaca golo weliba uuse sheegay in hadalka wasiir maareya uu saa-eeyey ku-eed lunku xumaada islamarkaasna lunku baahanaayo in raaligelin ku biye runtii arrinta uu ka hadlay wasiir maareya waa arrin aad looga xumaado waa arrin u baahan in laga bixiyo cudurdaan iyo raaligelin weyn shacabka soomaaliyana ka siiyo maanta meesha marna uu leeyahay waan ka soo jeeda war matala magaalaan ku joogaa marna uu leeyahay waa meel fadhi ku dir lagu maamulo wadurkahaynta sare soo jirtay inta mar ee one man one vote ka dhacay xisbiya ka jiraan maamul dawliya oo saliima oo magaranaysaa adduunyada mayaakaasi uu ka jiro wadnaka dhulka adaninahay kanaan anaan gaarin anagayga halkan laga wadurkahay meesha marayo one man one vote lama gaarin xisbiyadii lama samaynin dibosisii lama samaynin maamuladii dowladda dhex ma heshiisna dastuurka lama dhamaystirin marka meeshan uu uu leeyahay fadhi kadib baa lagu maamulaa ereeda mala dhaanka marka garanayo wuxuu ka hadlayo runtii arrintaas waa arrin aada foolxun sharaf daraan u keen dadka uu leeyahay waan matala anagu waxaan ka codsanaynaa inuu si publica uu u bixiyo aqoonkiisa degdega way sii kala fogeynaysaa ummadda mas-uuliyadda kuma dhahneen runtii kumay dhahneen waxa uu ku hadlay laakiin wuxuu hadlay sidii nin xukuumadda afhayeeno ah wuu leeyahay runtii laakiin nin soomaaliya oo dhan u hadlaya ma ahayn haddaan usoo noqdo arrintan guddiga horaan uga hadlaya anugu arrintan arrin lagala tashaday siyaasiyiinta waqooyina ma aha in lagala tashaday ma jirto shaksiyaadka ku jirana waa arrin tahay oo intii maalin ku hadlayay in la xasuuqo dadka reer somaliland waxay ahayd sax oo xaq bay ahayd ayaaba ku jiray in inamadii jasiira lagu aasay ay iyaku dambiga lahaayeen ku hadlay baa ku jiray dadka noocaasoo kale marka la qabayana runtii umalayn maayo in wanaag laga shaqaynayo weliba uuse sheegay in maamulka somalilan yeetee meel dimuqraadiyadda buuta ku jarta dhowr marmiyo ku dhiidi doorasho qof iyo odhe islamarkaasna iyo-in dadka somalilan kaanoo iska talladay oo amnishona hagaajisadeen
mahadsanta cabdulaahi wararkii in dambooy dagaalo geeka kudhiiya gobolka shabeellaha hoose godob haagna degmada qoryuuley iyo weliba deegaan hooskooyow magaalada marka ee caasimada gobolka shabeellaha hoose al-shabaab iyo weliba weerar hiraabtan iyo ka qaadeenaa degmada qoryooley oo iyo maamulayaan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya meelaas oo markaasa waa berigii hiraab hiraabtan hore iyo weerar ka ekaayeen gudo magaalada iyo weliba saldhigyo ciidankii oo kala hayeen hareero magaalada qoryooley al-shabaab weliba la sheegay in iyo buundada degmada qoryooley qarax markaas iyo ka burburiyeen inkastoo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax usa warkaasi beeniyey walina la sheegaah in saas oo kale al-shabaab iyo inta badan degmadaas dagaalka la wareegeen goobhoogayaal ee weliba iyo sheegahayana in iyo jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawace oo markaas dagaalkaas ku dhaladay lamada dhinna markaas shal deeriy ciidanka dowladda iyo ururka al-shabaab oo miila ka harbi haabahaato si rasmi ee mayn xaqiijii koraa tirada dadka ee miila wal yeeladaha ku deerti dhina kale weerar markaas ka bilaawday qaraxya weliba xubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo ka qaadayna saldhig ciidamada dowladda iyo ka leeyiin deegaanka ceel saliini oo markaas duleedka magaalada marka dhiyow welina la sheegay in dagaal culus meelaas kureedna isugu dhaladay ilaa hadda dowladda federaalk ma ku hadalna dagaaladaas ku dhigi geeka gobolka shabeellaha hoose wararka kale weliba way sheegaan in xaaladda iyo deganta waqtigan degmada qoryooleyna iyo dowladda federaalka galanta ka hayta ciidanka kenya meelo warkaasi inka kooyahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee baydhabo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan yahan jabaad horle weliba uu soo indiray ciidamada bishaar al asad ee dalkaasi syriya ku howlgalow madaxweynaha turkiga ya sheegay in waqtigii markaas lanka tirageli ini ciidanka syriya iyo ruubiyan xabada ee markaas iyo ku dhaafan dadka dhahootiga ee dalkaas syriyan dhaladii deegaanada nabdoomo waqtigan iyo handhahayan dhammaatay ciidamada t t c waliba usa ka kahan jibay iniyo dhagaaga doonaan waana iyo dagaal horle iyo ka qaada doonaan ciidanka dalkaas syriya ee iyo ku amar qaadaayan madaxweynaha dalkaas syriya bashaar al asad rajab tayib ordogan waliba uusa ku digay iniyo markaasi iyo ku goonta sidii uusan xaq waa rajab tayib ordogan waliba uusa sheegay iniyo isa ku goonta sidii uusan xaqiijii lahay amniga deegaanada xadka markaas iyo kala wadaagayaan gudodalka syriya iyo dalka kiiya ee turkiga walina madaxweynaga uusa ka hanjibay in ciidamada turkiga iyo gobolka idlib iyo ka qaada doonaan weerar military oo hor leh samarkaas iyo roojiyaan howlgallada ciidamada suuriya kaas oo horseeday in gobolka iyo ku qaxan malaayiin qof oo rayde hadalka madaxweyne ordogan yo waliba kooyaya xillo markaas lagugu daray sidii wadahadallo markaasan dhexeeyay turkiga iyo ruushka oo markaas la fadaayay in la ka afjara dagaalada la kala jara ururada markaas ku dagaalamo gudodalka syriya kadubhaana dagaalka ku tareera magaalada idlib ee gobolka syriya dhugunsidayaal guud ahaanba warkii haminimo ee warsansin ku kooyay surunkaheeni kadhanyo warka waliba isnadiraysayaanoo jecel uwe cabdinasir iyo farsameeyey asxaabtii warka oo la qiibqaatay amaah nageentii warkan warkii hireed ku kulmi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
warsan raadiyo raadiyo warsan raadiyo warsan wilaakii bulshadu ah madoonno walaakina warshe yarow kome s w ap waa huwada dhatiye waysinkasey fm shayda wiinaga waa wadanka kulijay wakin ee kudhego bulshado liwidaya raadiyo warsan widaay widaay shee kuwiinga wargaanumbo kuwiinta gujida dhigoyna adii warkaka jare doowalna katafike wagna dhammaawe beenluku wareejiyey rungugiinti ee waako walowgaan duruwalfaylima ee wadankin horumarshay wali qubsini ii wali kumoqoy ii wiliba aduuwiinar wali kudhiyaw haysiinku warbiyo bulshoy daarada raadiyo warsan